بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرك القرآن يا سورة القمر nimankii reer tamuud oo xasdayo nebiyullaahi saalex ayaanu ku jiro au yidhi abashara minaa waaxida natabichu miyaan raacaynaa innaa annagu idan goortaas haddii bini aadam oo bashara oo annagoo kale ah haddaan intuu nabi baan ahay noo sheegto aan ka rumaysanno oo aan raacno idan goortaa la fii dalaalin baadi baan ku sugannahay iyo wa sucurin waalli sidaasay yidhaahdeen waxaa weeyaan waxaa idan waxaa yidhaahdeen a ulqiya dikru calayhi min baynina bal huwa kada faqaaluu waxaa yidhaa a ulqiya dikru idan inaa idan la fii dalaali wa sucurin waxaa weeye inaa annagu idan wakhtigaa la fii dalaalin baadi baan ku sugannahay iyo wa sucurin waalli baan ku sugannahay haddaan qof bini aadama oo annagoo kale ah haddii aan dabagallo oon raacno waalli baan ku sugannahay sidaasay yidhaahdeen innaa idan la fii dalaali wa sucur a ulqiya dikru miyaa mid dikrigi baa lagu soo riday yacnaa waxyigii calayhi korkiisa min bayninaa annaga sokadayada bal iskaba dhaafe wax waxyi oo lagu soo dejiyo wax la soo diray midna ma jiree huwa kadaabun waa beenaale ashirun oo shar badan sidaasay yidhaahdeen bal huwa kadaabun ashir waa mid beenaalo oho shar badan sayaclamuuna way ogaan doonaan buudhi ilaahay hadan berri waa fiir qiyaamada dhowideeda ilaahay annagunbay nala fog tahay hadday kun iyo maxaa toban kun oo sanana ay tahaye ilaahay isaga hadan berri bay u tahay maxaa maanta waa aakharo berrina maanta waa adduunyo berrina waa aakharo sayaclamuuna way ogaan doonaan hadan berri manil kadaabu yaa beenaala'a al ashiru oo shar badan qofka ah bay ogaanayaan inuu iya inay iyaga yihiin iyo inuu yahay nebiyullaahi saalix sayaclamuuna hadan man ilkadaabu alashir man huwa alkadaabu alashir a huwa saalixun calayhi asalaam am qowmahu almukadibuuna almujrimuun kuwii uu yahay ayay ogaan doonaan taasuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa innaa annagu mursilu naaqati hashii baan soo diraynaa fitnatan imtixaan oo lahum iyaga aan fidnaynayno fartaqib fartaqibhum sug oo wastabir sabir saasaa lagu yidhi innaa annagu mursilu naaqati hashii baan soo diraynaa fitnatan imtixaan lahum ay mukhrijuu annaaqati min asakhrati sammaa dhagax oo engegan baan hal ka soo saaraynaa waxaa weeye iyagoo la imtixaanayo kamaa shaa'uu wa dalabuu iyagaana doonay ilaahay baa marka hal weyn oo tobantii bilaatii ugu dambaysay ah ayuu u soo saaray sidii iyaguba ay weydiisteen marka maadaama ay sidaa tahay fartaqibhum koro oo sug wastabir iska dulqaado nabi saalixow oo wanabi'hum u sheeg anna almaa'a biyuhu qismatun qayb weeye baynahum waxaa weeye dhexdooda hashuna waa maalin bay cabbi keligeed maxaa waa wax weynan badane waxaa weeyaan baynahum kullu shirbin maalin la cabbayaba waa kaltane kal kastaba muxtadarun waa loo soo xaadirayaa idinkuna maalin baad u soo xaadiraysaan hashuna maalin bay u soo xaadiri way kahadeen marka way ka cadhoodeen fanaadow way u dhawaaqeen saaxibahum saaxibkoodii bay u dhawaaqeenoo fatacaataa isagiina markaasuu iskibriyey oo amarkiibuu isa siiyey buu ilaahay yidhi waxaa weeyaan wanabbi'hum ana almaa qismatun baynahum kullu shirbin muxtadar sidii qur'aanka u yimi lahaa shirbu walakum shirbu yowmin macluum sidaasay maalmo u kala qaadanayeen waxaa weeye baynahum kullu shirbin muxtadar maalin walba qof baa cabbaya fanaadow way u dhawaaqeen saaxibahum waxaa weeye saaxibkoodii fatacaataa amarkiibuu isa siiyey facaqala fanaadad qabiilatu thamuud ashqa alqowmi wasmuhu qadaari bni saalif qudaari bni saalif baa magaciisa la yidhaahdaa liqatli naaqati hasha inuu dilo fatanaawalad naaqata buu qabtay bisayfihi seeftiisii ayuu qaatay fa- waxaa faqatalahaa wuu dilay hayra muktasirin isagoon waxba ku felaynin bilamri alcadiim fakayfa sidee buu kaana ahaaday cadaabii cadaabkayga iyo wa nudri saan ugu digay iyo waxa ku dhacay maxay ku dembeeyeen innaa annagu arsalnaa waan diray calayhim korkooda sayxatan qaylo waaxidatan hal mara ayaa jibriil ku qaylay fa kaanuu waxay ahaayeen ka hashiimilmuxtadiri kan moorada ama xarada samaystay xarada teeda jajabtay jabadka xarada ayoo kalay noqdeen fa kaanuu waxay ahaayeen ka hashiimilmuxtadiri xarada jajabkeeda cawska iyo qodxaha iyo waxa xero beri hore la degay oo laga guuray oo burburtay oo kalay noqdeen fa saaruu hashiiman mufatatan ka yaabisi shajari geedka markuu engego idaa beliya wataxatama hadduu uu gaboobo uu burbura weeye wadaasatu laqdaamu lugahana la mariyo walaqad xaqiiqee yasarnaa waan fududaynay alqur'aana qur'aankii waan sahalnay lidikri in lagu waansame'e fahal min muddakirin ku xifdinayo oo ku waansamayo ma jiraa kadabad qowmu luutin binnudur waxaa weeye rusushii baan weli ku jiraa iyo qoomkoodii kibray waxaa weeyaan kadabad way beenisay qowmu luutin nabiyullaahi luut qoomkiisii binnuduri udigiddii loo digay bay beeniyeen innaa annagu buu yidhi ilaahay markaa arsalnaa waan diray calayhim korkooda xaasiban dabayl quruurax wadato ilaa aala luutin luut iyo gabdhihiisii iyo dadkii mu'miniinta ah kuma aanan dirin najaynaahum waan badbaadinay bisaxarin aroortii hiraaboodkii ayaanu badbaadinay buudhi ilaahay innaa arsalnaa calayhim waxaan ku diray qowmu luud xaasiban ay arsalnaa calayhim xijaaratan faqudifuu bihaa min asamaa'i cirka ayaa lagaga soo dejiyey jibriil baa magaalooyinkoodii xambaaray ilaa uu samada ka gaarsiiyo markaasuu soo afgembiyey wax mid alla midkii meel ku maqnaana dhagaxna waa laga dabageeyey kii meel kale jirayna min sijiilin manduudin baa isagana lagu toogtay ilaa aala luud aala luud ma ogiye najaynaahum waan badbaadinay bisaxarin hiraaboodkii baan badbaadinay nicmatan liajli nicmatin incaaman minna oo min cindinaa annaga agtanada ahaatay kadaalika sidaa yaa najzi u abaalmarinaa man shakara qofkii ilaahay shukriya allaha kariimka ah oo iimaan laga helayo camal saalixa ilaahay saasuu u badbaadinayaa walaqad andarahum wuu u digay nabi luud badshatanaa qabashadannada ayuu uga digay khawafahum luutun cuquubatana shadiida waintiqaamanaa minhum bilcadaabi marka in liidin cadaabi doono yuu nabi luud uga digaye fatamaaroo way shakiyeen binnuduri fatashakakuu way isa shakisiiyeen binnuduri udigiddii uu nabi luud u digay war waxba kama jiraa yidhaahdeen wax ka jira ma jiro walaqad raawaduuhu waxaybay ka dooneenba can dayfihi martidiisiibay ka dalbeenoo wixii xumaa ee ragga ay ku samayn jireen yay damceen inay martidiisii oo malaa'iga oyna waxba ka ogeyna walaqad raawaduuhu can dayfihi waxaa weeye martidiisii bay ka dalbeen fatamasnaa markaasaan tirtirnay acyunahum indhahoodii baan tirtirno waxaa weeye nabi luud saan ku soo maray suuratu huud markuu cabsaday yaa waxay yidhaahdeen iska dhaaf annaga waxnama yeeli karaan malaa'ig baa nahay jibriil baa u baxay oo iyagoo bannaanka tuban unbuu garabkiisii unbuu indhaha ka mariyo markaasay meel alla meelay maraan ayay garan waayeen iyagoo indhala fatamasnaa acyunahum indhahoodii baanu ayaanu malaasnayoo waanu tirtirnay faduuquu dhadhamiyaa lagu yidhi cadaabii cadaabkayga iyo wanuduri iyo udigidayda walaqad xaqiiqee sabbaxahum waxaa ku waabariistay wasabbaxahum cadaabkii wuu ku waabariistay waxaa ku waabariistay bukratan aroortii cadaabun cadaab mustaqirun oo daa'im oo ku sugan oo si iyoiyo dhagax sidii roobkii loogu soo da'siinayo ayaa ku suganee faduuquu dhadhamiya cadaabii cadaabkayga iyo wanuduri udigidayda walaqad xaqiiqee yasarnaa waan fududaynay lilqur'aani qur'aankii lidikri waanadaan u fududaynaye fahal min mudakirin mid waan sameeya ma jiraa sidaasuu ilaahay yidhi inuu ku soo celceliya aayadda walaqad yasarna alqur'aana qur'aankii waan sahalnay waxaa weeye walaqad yasarna alqur'aana lidikri in la xifdiyo oo lagu waansamo oo la tadabburo waan sahalnaye fahal min mudakirin war reer quraysheey waad arkaysaane ma waansamaysaan weeyaan walaqad xaqiiqe jaa'a waxaa yimid aala fircawna fircoon ehelkiisii waxaa u yimid annuduru kuwii dega digayey ayaa yimid kadabuu way beeniyeen biaayaatinaa aayaadka ayagii kullihaa dhammaantoodna fa akhadnaahum waan qabannay akhda casiizin mid awoodle qabashadiisa casiizin mid haaliba muqtadirin oo awood leh intaa markuu ilaahay ummadihii la laayay nabi nuux laga soo bilaabo intaasoo dhan markuu quraysh uga qisooday ayuu wuxuu yidhi akufaaruku magaaladiinnan ayaa khayrun khayr badan min ulaa'ikum kuwaa la baabi'iyey ee la halaagay ma idinkaa ka khayr badan oo markaa idinkoo jidkoodii hayoo gaalnimadii ku socdo ma idaan liidin halaagaynin miyaad u malaynaysaan akufaarukum khayru min ulaa'ikum waa istifhaam inkaari iyo tawbiiq iyo taqriic oo la canaananayo carabey ma idinkaa gaaladaas ay ilaahay cadhadiisu ku dhacday oo qowmu nuuxin wa caad wa thamuud wa qowmu luud wa qowmu fircawn ma idinkaa yaa ka khayr badan ba akufaarukum khayrun min ulaa'ikum amaa mase lakum waxaa idiin sugnaatay baraa'atun berinimo fi zuburi kutubta waxaa weeye lowxulmaxfuudka maa waxaa idinku qoran inaan idinku liidin cadaabaynin baraa'atun fi zuburi am lakum yaa kufaaru quraysh baraa'atu min alcadaab miya fi lkutubi alsamaawiyati almunazalati cala alanbiyaa'i miyaa idinku sugan am amase yaquuluuna ma waxay yidhaahdeen naxnu annagu jamiicun kuwa uruursan baa nahay muntasirun oo gargaarsanayo ayaquuluuna naxnu jamcun kahiir dad fara badan baa nahay waxaannu ku kalsoonahay badinannada iyo quwadannada muntasiruuna maxamed waan ka gargaar helaynaa ilaahay wuxuu idhi sayuhzamu ljamcu jamca waa waa la jebinayaa dadkaa badan waa la jebin wa yuwalluuna dubura dabadayna jeedin doonaan mucjisada ilaahay wakaa qur'aanka markuu sidaa yidhi kadib waa sayidinaa cumar yaa wuxuu dhihi jiraa layidhi ayu jamcin yuhzam yaan isweyddiin jiruuhi ilaa aan ka arko maalintii beder nebi moxamedoo intuu quruurax qaatay gacantiisa oo muxuu ahaay uu yidhi sayuhzamu ljamcu wa yuwalluuna dubur maalintaasaan fahmay buu yidhi aayadda ula jeedadeeda sayuhzamu waa la jebinayaa aljamcu dadkii badnaa ee ay ku faanaya abijahal wa yuwalluuna dubura dabadayna jeedinayaan beli saacatu taa macna wax weyn ma ahee saacadda qiyaamaa mawciduhum yaboohoodii oo cadaabka loogu yaboohayay waa maalinta qiyaamo waasaacatu saacadda qiyaamo yaa adhaa ka daran wa amaru ka kharaar acdamu daahiyatan iyadaa ka musiibo badan wa ashaddu maraaratan min alqatli waalasri in la qabti iyo in la dilaba qiyaamadaasaa ugu daran ina almujrimiina kuwii gaalada ahaa fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin iyo wa sucurin wareer fii xiiratin wa takhabutin fi dunyaa yay ku sugan yihiin ina almujrimiina fii dalaalin baadi iyo wa sucurin cadaab ayay ku sugan yihiin waxaa weeye wa fii niiraanin mustacira fi alaakhira qaala ibnu cabaas wuxuu yihi fii khusraanin wa junuun iyo waalibay ku sugan yihiin yowma yusxabuuna yowma maalin bay ku sugan yihin yusxabuuna la jiidayo fi nnaari naarta calaa wujuuhim wejiyaalkooda ayaa lagu jiidayaa ciqaab iyo dullayn daraaddeed waxaa lagu odhanayaa duuquu dhadhamiya massa saqara naarta saqara la yidhaahdo taabashadeeda dhadhamiya waa taabasho kelibaa ku filan massa saqara taabashadeeda dhadhamiya ayaa la odhanayaa innaa annagu wuhi ilaahay kulla shay-in shay la arkaba khalaqnaahu biqadarin qadar baan ku abuuray wamaa amrunaa amarkanaga ma ahaanin ilaa waaxidatan waa waaxid waa hal shay oo ka lamxin bilbasari isha oo wax lagu milicsado ah waxay kun fayakuunu weeyaan oo kaleeto walaqad xaqiiqee ahlaknaa waanu halaagnay ashyaacakum idinka sambalkiinoo kaleaan hadaagnaa yidhi idinkoo kale amhaalakum kuwa idinka la- idin la mida walaqad xaqiiqee ahlaknaa ashyaacakum sambalkiinaan hadaagnay fahal min muddakirin mid waan sameeyo ma jiraa wa kullu shayin shay kasto wax kasto oo facaluuhu ay sameeyeen fi zuburi xaashidii xaashiyihii lagu qoray oo acmaasha ayuu ku sugan yahay wa kullu saghiirin wa kabiirin mid weyn iyo mid yar must- musta- waxaa weeyaan mustatarun waa la qoray meel buu ku qoran yahay markay sidaa noqoto ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqay fii jannaatin beeray ku sugan yihiin iyo wa naharin webiyaal fii maqcadi sidqin fadhi wanaagsan oo run ah oo cinda maliikin alla boqoroo weyn oo muqtadirin awood le agtiisa ayay ku sugan yihiin oo halkaasaa lagu maamuusayaa bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu raxmaan ma- waxaa weeyaan madaniyatun madani buu sheekhan ku sheegay laakiin sida xaqiiqadaa madani ma aha suuratu raxmaane waa makiyatun weeye waa makiyo iyadana mako ayay ku soo degtay suuratu raxmaan min asuwari almakiyati suuradaha maka ku soo degayay bay ka mid tahay allatii taasoo tucaaliju ha- waxaa weeye cilaajinayso la tacaalayso usuula alcaqiidati caqiidada asalkeeda waxaa weeye suuraddan waxaa la yidhi waa kal caruusi bayna saa'iri suwari alma- alkariima waxaa aroos oo kaleeto walidaa warada fi lxadiidi shariif waxaa soo arooray likulli shay-in shay la arkaba caruusun aroos buu leeyahay wa caruusu lqur'aani qur'aanka a- a- a- arooskiisana suuratu raxmaani suuratu raxmaan weeye oo waxaa weeye waa suuradda macaanka badan weeyaan waxay ku bilowday ilaahay nicmadiisa waaweyn iyo iyo nicmada badan ee muuqatay addoommaha in ay yay ka bilowday inay tirtiriso oo aan la koobi karaynin ay uga horrayso ilaahay qur'aankan inuuna baray oo nagu mannaystay insaankii inuu abuuray inuu subxaanahu wa tacaala caddaynta iyo bayaanka uu baray waxay ku xiji siisay adduunkan saxaa'ifa alwujuudi wujuudka oo dhan oo hadlayso biaalaa'i illaahi aljaliilati ilaahay nicmadiisa weyn waxay ka hadashay haddana ilaahay qudradiisa weyn oo falagga iyo sufunta iyo waxaasoo dhan socodsiinayo kadibna waxay ka hadashay waxaa weeye safxata alkowni almanduur waxaa koonkan oon arkayna kitaabka ilaahay ee furan isha bal in saa loo mariyo suuraddu ahwaalulqiyaamo way ka sheekaysay mashhadka cadaabka ee mujrimiintana way ka sheekaysay si aada iyo aada waxay ku soo qadintay ilaahay oo la la tamjiidiyo oo la sharifo waxaa weeyaan suuratu raxmaan marka waa sidaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa allihii arraxmaani ee naxariista caamka naxariistay alraxiim ee naxariista khaaska naxariistay ayaan ku bilaabayaa alraxmaanu allaha naxariista badan naxariista weyn ee caamka iska leh callama alqur'aana qur'aanka isagaa dadka baray ilaahay mucjisadiisay ka mid tahay dadku waa yaraysanayaan waxaa weeye ruuxan bini aadamka oo waxaad arkaysaa kitaabka qur'aanka ah ee afar iyo tobanka iyo boqol iyo afar iyo tobanka suuradooda korka ka hayo meel ay ku qoranta iyo meel say wax yihiinna ma garanaysid carabkii wuu aqrinayaa maskaxdii waa lagu hayaa xaggee ku yaalaa sideebay loogu qoray ilaah unbaa garan kara arraxmaanu allaha naxariista badan callama alqur'aana qur'aankii buu baray wayasarahu lilxifdi waalfahmi ayuu u fa- yuu yuu subxaanahu wa tacaalaa ayuu u sahlay markaasuu wuxuu yidhi usjuduu lilraxmaani qaaluu kaf- qaala kaf- kufaaru maka waxay idhaahdeen wama alraxmaanu way inkireen alraxmaanu aladii ankartumuuhu waladii callama alqur'aana raxmaanka aad inkirteen oo aad diidan tihiin waa allaha dadka qur'aanka baray ina allaha caza wajalla cadada nicamahu calaa cibaadihi faqadama acdamahaa nicmatan wa aclaahaa rutbatan ta ugu weyn ee ugu sarrayso wahwa alqur'aanu alcasiiz liannahu acdamu waxyin ilaa anbiyaa'ihi wa ashrafahu kan ugu sharaf badan mansilatan cinda awliyaa'ihi wa asfiyaa'ihi wa akharuhu dikran wa axsanuhu kan ugu wadaag badan fii abwaabi ddiini atharan huwa sanaamu lkutubi alsamaawiyati samaawaadka kutubta laga soo dejiye oo dhan waxaa way kuruskeedii weeye almunazalati ee la soo dejiye calaa afdali albariyati makhluuqa nabigii nabi maxamedkii ugu fadli badnaa waxaa weeye fiira xataa insaanka in marka inta la abuuraa qur'aanka la baraa soo ma aha qur'aanka ahamiyadiisii qur'aankii la barayay baa lagu horraysay oo waxaa la yidhi callama alqur'aana qur'aankiibuu baray khalaqa alinsaana insaankiina isagaa abuuray insaanka oo hadlayo ilaahay baa abuuray marka abuurkaas sidii ilaahay ugu talagalay haddii loo haddii muxuu ahay loo fuliyo aakhar iyo adduunka sacaado marka nicmo weyn weeye in lagu abuuray maxaa le adduunyadana ilaahay baad ku aqoonsan sacaado iyo liibaan iyo ilaahay baad ku agnoolaanaysaa aakharana jannadii baad geli wax kaa xumaanaya ma jirto khalaqa alinsaana insaankaas samiica ee basiirka ee naatiqa yaa la abuuray callamahu lbayaana inuu wax caddeeyaa ilaahay haddana ku ilhaamiyayoo wax alla wixii uu doonayo wuxuu jecel yahay waxaa weeye wuu caddaysanayaa xayawaanka kale sidaasuu kaga duwan yahay insaanku waxaa weeye walmaqsuudu ticdaadi maa ancama allaahu bihi calaa nawci alinsaani insaanka waxaa loogu nicmeeyey si uu ilaahay ugu shukriyo ashamsu qoraxdii cadceeddii iyo waalqamaru dayixiina bixusbaanin xisaab weeyaan waxay ku socdaan xisaab la yaqaano burji meel la yidhaahdo ayay degaan yantaqilaani fii manaasilihimaa limasaalixi alcibaadi halkaana kama soo dhaqaaqaan korna ugama tagaan waa si ilaahay ugu talagalay waannajmu xidigii iyo waashajaru geedkii waan arki doonaa najmiga maxaa loo jeedaa yasjudaani ilaahay bay u sujuudaan waannajmu waashajaru yanqaadaani lilraxmaani fii maa yuriidahu minhumaa wuxuu ka doonayo haadaa biاtanaquli biاlburuuji wadalika biikhraaji athimaari waxaa weye najmigana wuxuu soconayaa meeshii ilaahay ugu talagalay geedkana sidii ilaahay inuu midho u bixiyo uu ugu talagalay yuu midhaha u soo bixinayaa waannajmu waashajaru waxay ilaahay bay u hoggaansamaan waasamaaa cirkiina rafacahaa ilaahay baa kor yeelay wa wadaca almiisaana cadaalad buu ilaahay soo dejiyey ilaahay baa cirkii kor yeelay isagoo muxkamatu lbinaa'i rafiicatu alqadari waasha'ni markaasuu waxaa weeye wa amara bilmiisaani cinda alaakhdi waalcataa'i marka wax la kala qaadanayo marka wax la isa siinayo qof walba xaqiisa oo kaamilo inuu qaato anlaa tadqow inaydan ku xadgudbin filmiisaani miisaanka oo dadka waxooda idanka nusqaaminin wa aqiimuu toosiya buu ilaahay yidhi alwasna miisaanka bilqisti si cadaalo ah u toosiya oo garsoora walaa tukhsiruu ha khasaarinina almiisaana laa tudafifu alwasna wasniga ha fududaynina walaa tunqisuuhu hana nusqaaminina siduu ilaahay u yidhi weylun lilmutafifiin waalarda dhulkiina wadacahaa ilaahay buu dejiyey lilanaami bini aadamkiibuu u dejiyey inuu ku sugnaado subxaanahu wa tacaala ooay ku anfacaan ay ku intifaacaan wixii uu abuuray korkeeda buura oo shaamikhaada ayuu ilaahay dusha ka saaray litastaqira bihaa calaa wajhiha inay ku sugnaato anaamkana waxaa loo jeedaa alkhalaa'iq almukhtalifati anwaacuhum iyo qaababkooda iyo midabyadooda iyo wax walba ay kula duwan yihiin fiihaa dhulkii waxaa ku sugan faakihatun waxyaabo lagu raaxaysto lagu faakihaysto oo ay kala weydaarsan yihiin xagga midabkooda iyo dhadhankooda iyo udgoonkoodaba waannaklu waxaa weeye timirtii yaa ahaaday daatu alakmaami oo kumka u saaxiibka yacna waxaa weeye daatu alakmaami ubaxa u saaxiib ah yadlacu fiiha awciyatu thamari weelasha oo timirta ayayaa ka soo baxaya timirta waxaa weeye sharaf badan bay leedahay markay rutab tahay iyo markay yaabis tahayba waxaa weye sharafta ayay leedahay bal ee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam geedkaa timirta ah wuxuu ku shabahay qofka muslimka ah walxabbu xabadiina ilaahay wu- wuu yeelay dhulka dhex walxabbu xabadiina way ka soo baxay yaa ahaatay dulcasfi oo kalxintati waashaciiri wasaa'ir maa yutagadaa waxa lagu qadeeyo oo min atibni yuu yeelay huwa ghidaa'u alxayawaan buunshada waxaa weeye buunshadana waxaa weeye casfiga waa buunshaha xoolaha ayaynu siisanaa walxabbu buu yeelay dhulkii waxaa weeye fiihaa faakihatun baa ah wannaklu daatulakmaami baa ah walxabbu xab waxaa weeye midhihii baa ah dulcasfi oo muxuu ahaay u saaxiibka ahaa buunshaha waalrayxaanu rayxaan baa ah huwa kullu mashmuumin tayibi riixi oo min annabaati kalwardi walful walfulla walyaasmiin kuwaasoo dhan baa loo jeedaa oo aad iyo aad u udgoon ilaahay intaasoo dhan buu sheegay dulcasfi waxay tanbiihan calaa incaami calayhim bimaa yuqawituhum bihi min alxabbi wamaa yuqawi- yuqawitu bahaa'imahum waxay xoolahooda ay ku quudinayaan intiba ilaahay baa sheegay intaa markii lasoo sheegay fabiayi aalaa'i fabiayi aalaa'i rabbikumaa insigii iyo jinnigiiyow nicmooyinka rabbigiina tiiseebaad tukadibaani aad beenin kartaan ood dhihi kartaan ilaahay ma laha amama nicmaynin fabiayi nicami illaahi yaa macshara alinsi waaljinni tukadibaani alaysat nicamu llaahi calaykum kahiiratun laa tuxsaa aan la koobaynin can cumar waxaa laga wariyey can ibni cumar waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qara'a nabigeennu wuxuu aqriyey suurat- suurata araxmaan suuraturaxmaan buu aqriyey calaa asxaabihi fasakatuu way iska aamusnaayeen faqaala wuxuu yidhi maalii maxaa ii sugnaaday asmacu aan maqlayo aljinna jinnigii axsanu jawaaban iyagaa idinka fiican xagga jawaabta lirabbihaa minkum idinka rabbigasay ugu jawaabeen maa ataytu ma ana imaanin calaa qowli illaahi tacaalaa fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani qaaluu waxay dhahayeen ilaa qaaluu jinnigii waxay dhahayeen laa bishayin shay wax oo min nicamika ah rabbanaa rabbiganow nukadibu ma beeninayno falaka alxamdu mahad isagaa iska adigaa iska leh maad sidaa tidhaahdaan marka waxaa fabiayi aalaa'i rabbikumada tukadibaani laa bishayin min nicamika rabbanaa nukadib falaka alxamdu mahadna adigaa iskale rabbiyow khalaqa alinsaana insaankii buu abuuray ilaahay min salsaalin waxaa weeye mid sow waxaa weeye min salsaalin mid sowdaynayso oo kalfakhaari sida dheriga weyn oo kale ah khalaqa abaakum aadam wuu abuuray min tiinin dhoobuu ka abuuray yaabisin oo engegtayoo yasmacu lahu salsalatan sawd baa loo maqlayaa idaa nuqira haddii la kawiyo oo la- la- la- la garaaco qaala almufasiruuna waxaa dakara allahu tacaala fii haadihi suura annahu khalaqa aadam min salsaalin kalfakhaari wa fii suurati alxijrina wuxuu sheegay min salsaalin min xama'in masnuun ay min tiinin aswada mutagayir wa fi saafaatina wuxuu sheegay min tiinin laazib oo yaltasiqu bilyadi wa fii aali cimraanna ka mathali aadama khalaqahu min turaabin walaa tanaafiya baynahumaa iskama hor imaanayaan lianna alla- li- wadaalika lianna allaha tacaala akhadahu min turaabi alardi dhulka caradiisii horta ayuu qaaday markuu qaaday facajanahu bilmaa'i buu ku- yuu ku cajiimay fa saara diinan laaziban buu noqday ay mutalaasiqan bi- yalsiqu bilyadi tuma tarakahu xataa saara xama'an masnuunan ay tiinan aswada muntinan uu ka noqdo tuma sawarahu kamaa tusawaru alawaani sida weelasha loo muxuu ahay sarjaro oo kaleeto tuma aybasahu wuu engejiyey xataa saara intuu ka noqdo fii haaba fii gaayati salaaba kalfakhaari idaa nuqira sawata uu haddana sowdaynayo falmadkuuru haahunaa aakhiru aladwaari waa meesha ugu dambaysay haadaa wabillaahi tawfiiq